qabyaalad laalushqaadasho qadafka iyo dhacdooyinka oo la buunbuuniyo waa qaar ka mid a ficilada aan waafaqsanayn anshaxa saxaafadda ee ka dhaca warbaahinta soomaalida waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii saddexaad ee barnaamijya taxanaha oo inuu kaga hadlayno anshaxa saxaafadda waxaa soo diyaariyey inuuna soo jeedinaya waryahayaga haaruun macruuf
sannadihii ugu dambeeyey waxaa maxkamado caalamiga lala tiigsaday suxufiyiin ka howlgelaya idaacada lagu eedeeyey inay colaad huriyeen ama xasuuq ay gacan ka geysteen tusaale ahaan suxufiga reer kenya joshuwa arab sang waxa uu ka mid ahaa lixda qof ee ay eedaysay maxkamadda caalamiga ee dembiyada i c c waxaana lagu eedeeyey inuu nacayb ka baahiyey hawada kadib qalalaasihii daba socday doorashooyinkii lagu murmay ee ka dhacay dalkaasi sannadkii labada kun iyo todobada hase yeeshee maxkamadaynta ugu caansan waxaa la saaray suxufiyiintii ka howlgeli jirtay idaacadda r t l m ee dalka ruwanda oo lagu eedeeyey inay si toosa ugu lug lahayd xasuuqii ay ku dhinteen in ka badan hal milyan oo qof sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo afartii markii dilka foosha xun ay huutuugu kula kaceen dadka tuudsiga thomas kamalindi waxa uu ka tirsan yahay qaybta afrikada dhexe ee idaacadda voice of america waxaana uu sannadkaasi ka badbaaday xasuuqii ka dhacay dalkaasi
marka ugu horreysay idaacadda r t l m waxaa la aasaasay sannadkii kii iyadoo looga dan lahaa in lagaga hortago idaacad mucaarad ku lahaa taasoo xilligaas lagu magacaabi jiray muhabura rediyo ruwanda isagu kama hadli jirin wixii kuwa mayalka adayg ay doonayeen markaa waxay samaysteen raadiyowgan loogu magacdaray r t l m waxayna adeegsadeen xorriyad hadal oo waxay doonaan ayay sheegeen waxayna dadka ku sheegeen barambarooyin iyagoo u jeeda qabiilka tuudsiga waxay maleeshiyaadka huutuuga u sheegayeen inay tagaan meelaha qaar iyaga oo ku lahaa waxaad ka helaysaan barambarooyinkii si aad u laysaan waxay bixinayeen cinwaanada dadka maleeshiyaduna inta ay tagto ayay dadkaas dilayeen tomas waxaa isaga iyo qoyskiisa ay gabaad ka dhigteen hotel de mil corin balse wariyaasha r t l m waxay bartilmaameedsadeen weriya tomas kamelindi iyagoo hawada ka sheegay inay ugu iman karaan hoteelka taasi oo ay ka dhabeeyeen inkastoo markii dambe uu badbaadiyey mulkiilihii hoteelka tomas kamelindi waxa uu sheegay in warbaahino kale oo caalamka ka jira ay colaadaha huriyaan
arrintaas waxaan tusaale ahaan ku aragnay dalka cote divoire dalkaas waxaa arrintani ay ka jirtay ilaa markii dhaqdhaqaaqa mucaaradku ka bilowday dhinaca waqooyiya dalka sannadkii laba kun iyo labadii warbaahintu laba qaybood ayay u qaybsanayd kuwa fallaagada la jira iyo kuwa dowladda la jira aad bay isku necbaayeen weliba si la yaab leh waxaan sidaas u leeyahay waxaan anigu halkaas tegay sannadkii laba kun iyo afartii si aan markhaati uga noqdo arrintaas si adag ayaan uga hadlay anigoo u sheegay warfidyannada inay shaqadooda qabtaan shaqadaas oo ah inay dadka wargeliyaan inay xogta dhabtaa uun sheegaan warfidiyeenka ka qayb qaadanaya nacaybka marna ma noqon karo warfidiyeen haddii aad sidaas samaynaysid shaqada iskaga tag arrimahaas oo kale afrika way ka dhacaan waana arrin muruga leh haddaba ficilada ay sameeyeen warbaahinta soomaalida ma la barbar dhigi karaa kuwa ka dhacay kenya iyo ruwanda maxamed abshir walde oo hore ugu soo shaqeeyay idaacado caalami ah ayaan weydiiyey su-aashaasi magacyadan aad ku tidhaahdaan objectivityga neutralityga ee runta ama ujeedo saxa ama dhexdhexaadnimada hortay si soomaalidu ay u interbrid garaysaa marmarka qaarkood way adag tahay ama wadciga halkaa aan u ogolayn laakiin ha marba meel dagaal sokeeye ka jiro waa jirahayaa dhanu badashadu ama ha ku yidhaahdo erayo cad weliba aada iyo aada iyo aad yaan yay uga aruursanaayeen warbaahinta soomaalidu waktigii dagaalkii sokeeye uu socday inay hadallo cadcad oo reer hebel baa waxaan sameeyey reer hebel halkaa lagu sameeyo sidii ruwando kaleeto inay yidhaahdaan way ku yarayd hadday jirtayna marka arrintaas waa arrin khatara meeshii dagaal sokeeye ka socdo meeshii qabiil qabiilku beelan yahay oo qabiil qabiilku loolamahayo siiqad kastaba ha ku yidhaahdeene dareenka caynkaasihi waa jiri karaa waxaanan u malaynahayaa inuu dhacay laakiin uma caddayn sidii ruwando oo kaleeto khubaradu waxay ugu baaqeen warbaahinta soomaalida inay si taxadar leh u maareeyaan fariimaha ay soo duubaan dhinacyada qaarkood iyo siyaasiyiinta ee ku baaqaya colaadaha dilka iyo isqarxinta amaba fariimaha kuwaasi cudurdaarka u samaynaya tusaalena waxaa loo soo qaadan karaa qaar ka mid ah fariimaha ay soo duubaan madaxda ururka al-shabaab arrinta camaliyaadka istishaadiga runtii waa camaliyaad barakaysan raad wacanna waxay ku leeyihiin jihaadka maanta socda waana arrin aan qarsoonayn dhibka iyo argagaxa ay cadaawaha ku hayaan ka waran sida hadda ay sameeyaan al-shabaab oo kale tusaalahaan ka soo qaad fariimo ayay soo duubaan fariintaas codka ah waxaa ku jira hadallo ku baaqaya dilka ama isqarxinta dowladda iyo wixii la jiray marka hadalladaasna qofka wariyaha fursad uma haysto uu su-aala ku weydiiyo dadkii soo duubay fariinta fariintiina waxay u badan tahay in sideedii loo sii daayo idaacadda uga baxdo maxay kula tahay wixii wax dilah oo aflagaada ah oo af xumayna oo waxaa la dila ah oo waxaa la qadriba ah sida midaas ka imaanaysa nimankaa aada magacowday iyagu tooda waa u madax bannaan yihiin website-kooda iyo idaacaddooda waana dembi u yaal oo markay habboon tahay in lagu qaado ah laakiin warbaahinta kaleeto inay gudbiso oo saa u sheegto ma habboonaan anigu qabaa maxaa yeelay dhibaato hor leh ayay keenaysaa albaab anshixii dilaysay furaysa inkastoo xasuuq iyo colaad la mida tii ruwaanda aysan ka dhicin soomaaliya haddana khubarada qaarkeed waxay ku doodayaan in warbaahinta soomaalidu xilligan aan la dhihi karin waxay nadiif ka yihiin colaadaha cabdulqaadir shira faarax waa tafaftiraha wargeyska kasmo ee ka soo baxa magaalada london waxaan jeclahay in aan soo xigto nin gabyaa ah oo caan ah oo soomaaliyeed oo axmed ismaaciil qaasim loo yaqaano oo reer hargeysa ah ninkaan wuxuu leeyahay waxaan ahay macaan iyo kharaar meel ku wada yaale midigtayda iyo bidixda waa laba mataanoode midu waa martida soora iyo maato daadiise midna waa midiyo xiiraya iyo mur iyo debaaq waxaan u soo xiganayaa tixdaan meediyaha xilligaan dhashay labadaas dhinac oo qaasim kabyaagaasu uu labadiisa gacmood ku kala matilahayo meediyaha soomaalida oo aburmay labadaas oo waa leeyahay kuwo yacni dhab ahaan mas-uula ama isku daahaya taagtooda waxay ka reebta waa meesheeda inay si mas-uula u dhaqmaan inay bulshada u adeegaan inay colaada iyo sharka yareeyaan anse inay ka horjeestaan iyo kuwo yacni ah mindiyo xiiraya iyo shar iyo deebaaq colaad u adeegaya anigu ma odhanaya meediya hebel iyo meediya hebel laakiin hubaal markii horena saxaafad dagaal oogaa lasoo maray saxaafad koox diimeed baa lasoo maray saxaafad beeleed baa lasoo maray yacni kade kuwaasoo dhan kuwa wada jiray bay ahaayeen marka waa ay jiraan colaadaha dalka ka dhaca kooxaha dalka ka dhaca meediyahu qayb qayb noolbu ka qaataa kuwa badan baa u adeega adi warbixinihii ama macluumaadkii ama qoraaladii ku baxay warbaahin saxaafadaha ato ama reedia ama jaraa'id ha ahaada ama reedia ha ahaado ama telefishin ha ahaada aada xusuusateed kuugu yaabka badnaa muxuu ahaa ee isleedahay waxay ahaayeen warbixino colaad hurinaya horta waxaanu waa waxaa weeye xataa newspaper ahaan aniga ma rabo waxna inaan yani si particular aanan wax u xuso laakiin xataa waana soo mareen saxaafado yacni aniga layga codsanaya inaan baahiyo oo haddii aan baahin lahaa in ay anigu inaan baahiyo aniga mas-uuliyad darre ii noqon lahayd ka sokow baahinta waxaa aan baahiyaa cid kale dhibaato ay u geysan lahaayeen dhibaatadaas marka leebalo kala duwan bay leedahoo marna qof iyo adag kooban ayaa dhibaato loogu geystaa marna mujtamac ka ballaaran iyo degaan ka ballaaran baa loogu geysan karaa marka waxyaabaha noocaasu ay dhacahayaan lacag baa involved ah lacag baa ku jirta waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha mujtamaca kala geynaya oo iyagu aan toos markaa colaad u muujinayn laakiin qaybin muujinaya kabacdina colaad imaan doonta keeni doona waxaa ka mid a mathalan weliba yacni telefishinada ayaa sanooyinkii dambe intay soo baxeen aada iyo aad ugu adeegay waxay ahayd maamul looga dhawaaqahayo maamul hebel ayaa looga dhawaaqay anigu maamulka waqlandi baan u bixiyey waqlandi waxaa weeye maamul buu kaga dhawaaqayaa magaalada london markuu kaga dhawaaqo waqland two baa asna ku dhawaaqi doona waqland tree baa asna meel yani ilaa ugu dambaysa sodomeeyo waqland ay abuurmeen magacaas waan kulligood oo dhan buu yani u taagan yahay mas-uuliyad darrada marka meediyaha yani siiba telefishinada markay waxaa samaynayeen mithla maxaa kaloo ka mid a waxaa ka mid a beesha reer hebel ee scandinavianka oo baaq soo saartay see beel scandinavian ah oo soomaalida u jiri kartaa siyaasadda meediya soomaaliyeed waxaa u baahin karaa ka waran afhayeenka beeraha hebel ee muqdisho oo ka oo baaq soo saaray waxaa weeye waa gaf weeye cidda baahinaysaana waxaa weye dadka soomaaliyeed bay wareemayaan colaad bay ka taagan tahay waxaas waxay ka taagan tahay laankii iyo dhiiladii ayaa dadka aad ku- aad aad ku haynaysaa
suxufiga jamaal cusmaan oo ka tirsan telefishinka janal for ee dalka u k waxa uu sheegay in warbaahinta soomaalidu ay leedahay awood badan oo ay waddanka wax kaga beddesho balse marar badan mas-uuliyada aysan la socon macluumaadka ay dadweynaha u tabinayaan horta saxaafaddu sideedaba awood bay leedahay markii dhinac walba laga fiiriyo meel walba oy caalamka joogaan laakiin muhiimadda un waxaa weeyaan safiyiinta caalamka xoogaa kala duwan qaarna way ku xadgudbaan awoodda ay leeyihiin oo layru mas-uulnimay u dhaqmaan qaarna mas-uuliyadda saaran bay gartaan oo way ka fiirsadaan waxay samaynayaan cid gooni ana ma raadsadaan Eh, midda kale ee jirtaa waxay tahay saxaafadan ingiriiska iyadoo ceeb taas leh haddana wixii ku saabsan danaha guud ee waddanka way ka siman yihiin way ilaaliyaan Eh, tusaale ahaan haddaan ku siiyo waddankan afghanistan oo kale ciidamadiisu joogaan saxaafadahan ma arkaysid mid ciidankooda ama afghanistan dagaalkaas waa laga yaabaa siyaasad ahaan inay siyaasiyiinta dhahaan khaladaad bay sameeyeen laakiin danta guud ee waddanka mar walba way ka siman yihiin danaha guud ee ummadooda way ilaaliyaan markaan dan guud leeyahayn waxyaalo badanoo waxaa jira aad aad adoo suxufi ah haddaad og tahay loo baahan yahay inaadan ka hadlin oodan sheegin adoo fiirinaya danaha ummadda mar walba hormarinaya maxaa ka mid a waxaa ka mid ah haddii matalan kasoo qaad nin tusaale yar baan ku siin waddankan waxaa jira kuwa cunsuriyiin ahoo ajinabiga necab Een, waxaa laga yaabaa kuwa cunsuriyiinta ah halka hadal ay dhahaan inuu dad badan kicin karo oo waddankan u dhashay saxaafaddu way ka aamusaysaa ma sheegayso sababtoo ah waxay og yihiin hadalka ninkaas uu yidhi cunsuriga ah ama ajinabiga necab inuu khilaaf badan abuurayo laga yaabo inay dad u dhintaan laakiin soomaalida oo kale markaad fiiriso waxaa laga yaabaa nin siyaasi isku sheegayo khayru mas-uul ah oo aan kala garanaynin wixii sax iyo wixii khalada hadal hadduu iska dhaho inaan laga fiirsanin hadalkaas dhibka uu keeni karo oo la iska sii daayo tusaale yaroo waxaa la ii sheegayay maalin dhaweyd een, arrin gaalkacyo ka dhacday oo raadiya wax laga sii daayey ay dad qab- qabiil ah isu laayeen baa la ii sheegayay marka marar badanna waxaa jirta saxaafadda soomaalidu aynan ka fiirsanaynin waxan ay samaynayaan dhibka uu keeni karo waxaa laga yaabaa inuu dagaal abuuro dad isku dilaan marka taasoo kale waa tusaale cad oo la bixin karo marka suxufigii wuxuu fiirinayaa waxan uu samaynayo war dhib ma keenayaa mise ma keenayo taasaa jirta
qoraaga axmed faarax cali idaajaa waxa uu ku talinayaa in warbaahintu ay ka gaabsato wararka mujtamaca iska hor keenaya iyaga hadda anagu anaga warbaahinta soomaalidu arrimaha soomaaliya ka socda oo kale ummadda soomaalida dhexdeeda ka socda ama ka socon jiray waa dhow inay dhex- dhexdhexaad inay ka noqoto maaha macnaha waa in ay xagga wanaagga iyo baabi'inta iyo haddii aan ku baabi'inta oo yani qardoofooyinka iyo dhibaatada iyo hadalka adag iyo yani dadka ninka mintiska ahoo la wareysanayo oo laga yareeyo wareysiga iyo waa inay ku shaqayso weeye haddii ay dee risaalo leedahay ee aysan ahayn warbaahin oo lacag keliya usoo jeesatay haddii aysan ahayn waa gartay inay waraysyada ka yaraysa ayaa tidhi dhinacyada ama dadka laga yaaba inay colaadda horinayaan bal wax yar sii sharax taasi iyo anshaxa saxaafadda oo dhigaya sheeko walba baa layidhaha laba dhinac bay leedahay labada dhinacba inay iska dhex arkaan warbixintii ama warkii ka baxayay warbaahinta bal taa wax yar sharax ha wa waa run waxa weeye sheekadu laba dhinac bay leedahay waa run laba dhinac iyadoo leedahay haddana waxaa la rabaa markaad adigu eh, eh, media national ah aad aad- aad joogto oo aad ka shaqaynayso oo aan multinationalna ahayn maaragtay mi- eg mediahu yani ama radio ama t v ha noqoto waa inuu horta marka la furayo la risaalo leeyahay war keliya aan gudbinayaa ma jirto waxa weeye waxaa jira oo keliya waxa weeye in aad risaaladaa leedahay aada fulinayso waayahay marka tusaale isi waktigan baa la joogaa hadda dowlad iyo marxalad cusub baa la galay maxay tahay inay ina inay door nooceeya inay qaataan warbaahintu ha warbaahintu waxa weeye in ay ehm, dhinaca haddii alla kuudoo yahay dowladda ay raacaan odhan maayo laakiin dhinaca danta soomaalidu ku jirta maanta danta soomaalida waa la yaqaanaa waa midnimo waa midnimo waa haddii alla kuudoo waa waa dhaqaala samayn waa nolol waa ammaan in la helo intaasba inay xaggeeda u xagliyaan weye laakiin maaha in ay ninkii wax bi'inahayey iyo ninkii wax hagaajinahayay inay simaan marka waxaa loo baahan yahay sidaas in ay dadka idaacadaha iska leh ama tviyada iska leh ay sidaa ku fakeraan oo aysan ahayn iyagu idaacadda finland ay leedahay ama haddii sweden ay tahay ay tahay idaacadda ay dhegeysanayaan dad soo dagaalamay oo baaba-ay oo jabay oo dawlad la-aan ku dhacday oo gurigoodba ay inay la hadlayaan oo wixii ay u sheegaan ay rumoodo dadku wax yani dhibaatada soomaalida haysa dabada waxa wey wixii ay idaacad ka maqlaan ama tv ka maqlaan waa rumaysanayaan marka taas waa inay maskaxda ku hayaan baan leeyahay dadka maaragtay iska leh meeladahaas tviyada iyo idaacadaha
qaybtii saddexaad ee barnaamijka anshaxa saxaafadduna waa naga intaas qaybta afraad ee berritana waxaad ku maqli doontaan warbaahinta iyo isticmaalka afka soomaaliga
aad buu mahadsan yahay haaruun macruuf oo inala socotiinayay warbixinahaasi ka hadlaya anshaxa saxaafadda isaga ayaa inoo soo diyaariyey halkana ah inagala socotiinaya